asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh maktabatulhudaa waxay idin soo gudbinaysaa darsigii labayo labaatanaad ee kitaabka
الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول الناظم وحفظه الله وعفى عنه باب في احكام الايلاء وزمان ايلاء شهور اربع اما الرجوع او الطلاق بآن إن يرفض التطليق يجبر راغما في طلقة رجعية الأركان أحكامتا إيلاغا يمشقها الليا إيلاغا وحل إلى هذا إنه ننكو حاسكيسا كدارتو oo ku dhaarso inuusan u dhowaanaynin ama uusan xaasaysanaynin uusan u galmoonaynin sidaa markuu u dhaarto ayaa markaasi dhaartaasi axkaami ka laasimaysa iilaaga kaasaa la yidhaha wuxuu yidhi marka wazamaanu iilaa-in dhaarasho uu ninku xaaskiisa ka dhaartay zamankiisu shuhuurun bilo wey arbacun oo afar ah ima arujuucu ku noqosho aw italaaqu ama furitaan biaanin markaa yacni markaa kadib wey macnaha in yarfud hadduu diido atatliiqa furitaankii hadduu diido yujbaru waa la qasbayaa raagiman xaaluya mid sandullaysan fii dalqatin ayaa lagu qasbayaa hal dalqad ah dalqadaasoo rajciyati alarkaani arkaanteedu ay rajciyo tahay yacni yacni dalqo oo rajciya unbuu ka wada arkaantaasi waa iska tatimatu lbayd waa ayib ilaaga waa xugum sharci ah oo qur-aanku uu tilmaamay siduu allah subxaana wa tacaala ku yidhi fii suurati albaqara liladiina yu'luuna min nisaa'ihim tarabusu arbacati ashhur fain faa'uu faina allaha gafuurun raxiim wain cazamuu atalaaqa faina allaha samiicun caliim liladiina yu'luuna kuwii waxaa u sugnaaday dhaaranayay min nisaa'ihim dumarkooda ka dhaaranayay waxay leeyihiin oy xaq u leeyihiin tarabusu arbacati ashhurin bilo afar ah usugiddooda in loo sugoo loo kaadiyo oo la korto bilo afar ah fa in faa-uu hadday noqdaan oo bilahaa afartaa dhexdooda ay ka noqdaan fa ina allaha gafuurun raxiim ilaahi subxana wa tacaala waa midka dhaafee naxariista wa in cazamuu talaaqa furitaan hadday go-aansadaan oo markaa inay furaan afartii bilood markay dhammaatay go-aan ku gaadhaan furitaanna fa ina allaha alla samiicun midkii maqal badan waya caliimun ogaasho badan ayaddaa way ayadda asalka u ah xukmu liilaa ayib ninku mar hadduu dhaarto oo marka ku dhaarto inuusan xaaskiisa u dhowaanaynin waxaa loo kaadinayaa muddo afar bilood ah afartaa bilood bimacnaa xaq looguma leh in la cadaadiyo ama la yidhaahdo ka noqo ama la yidhaahdo reerkii xaaska u tag afartaa bilood wixii ku siban bimacnaa xaq buu leeyahay afarta bilood markay dhammaanto hadduu ku sii adkaysto iyo haddii uu furo labadaa mid bay noqonaysaa hadduu ku sii adkaysto hadduu ka noqdo afarta bilood gudaheedana mushkilo ma leh oo markaa dee waxaa ku laasimi doonta kafaarat lyamiin maadaama wixii uu ka dhaartay uu sameeyey kafaaratulyamiin baa ku laasimi doonta laakiin haddii uu ku adkaysto afartii biloodna sidaa ku dhammaato laba mid baa la doorgelinaya waa la soo istaajinayaa ama waa in uu ku noqdo oo dhaartiisii jabiyo oo uu kafaaro guto ama waa inuu furo amaa in ay iska laalaado oo kalmucallaqati oo kale ay iska ahaato kuna magacownaato ninna uusan u noqonin guurna ay ka xidhnaato taa iyadaa lama ogolaanay taa iyadaa socon mayso way macnaha waa lasoo istaajinaya sulaymaan ibnu yasaar taabiciga ka mida raggii taabiciintii waaweynaa ka mid ah ayaa wuxuu yihi adraktu bidcata cashara min asxaabi nabiy sal lay wasalam waxaan soo gaadhay buu ihi oon gaadhay dhowr iyo toban saxaabadii nabiga ka mida sal ly slam kulluhum yuuqifuuna almuuli dhammaantood xilligii ninkani dhaartay markii la gaadho afarta bilood dhammaato way soo istaajin jireen bimacnaa afarta bilood wixii ka dambeeya waa la keenayaa maxkamaddaa la soo istaajinaya ayib afarkaasi imaamu shaafici baa sanad saxiixa kusoo saaray ayib macnaha waxaa laga wadaa way istaajin jireen markii afarta bilood dhammaato laba mid buu ku qasban yahay ima an yutalliq wa ima an yarjica wayafii'a ama waa inuu furo ama waa inuu noqdo ayib sidaasayna ku tageen jumhuur ahlilcilmi khilaafan liabi xaniifa alimaam abu xaniifa isagu wuxuu leeyahay afarta bilood hadday dhammaataba inta ka horaysana uu ku noqon waayo ama furi waayo afarta bilood hadday dhammaataba wayba furantayba furitaanba loogama baahna buu leeyahy yani waxa way tilqaa'iyan bay u furantay warkaasi warka warka abu xaniifa laakiin waa laga xoog badan yahay culimmada badankood siday qabaan baa xoog badan oo ah afarta bilood dhammaadkeeda kuma furanto laakiin afarta bilood waxay muddo u tahay isaga soo istaajintiisa oo laba mid lagu qasbi doono inuu furo ama inuu dhaartiisii jabiyo ku noqdo saas maanaa muddo u tahay ee furitaanka macnaha ma furmayso macnaha tilqaa'iyan isagama furmayso waxaana laga qaadanayaa aayadda dambe wain cazamu alaaq afartii markay dhammaatay baa waxaa la yidhi wain cazamu alaaq marka ma furmin laakiin markaasaa macnaha wax wey laga rabaa inuu ama furo ama macnaha wax wey u xaafif ayb hadduu yidhaahdo ma furayo afartii biloodna dhammaatay wuxuu ina yidhi waa la qasbaya isagoo sanka ka tulan oo sandulaysan ayaa la qasbaya hal dalqo oo rajciye ah inuu ku furo ayaa lagu qasbayaa ayib oo waa la xidhayaa macnaha ama xabsi baa la gelinayaa ama qaadiga amar siinaya waxaana laga qaadanayaa sida jamaahiru ahlicilmi baa sidaa qaba waxaana laga qaadanayaa nusuusta guud ee kutusaysa alamru bilmacruuf wannahyi can ilmunkar waxaa kaloo laga qaadanayaa nusuusta guud ee kutusaysa dulmiga rafcintiisa yaa laga qaadanaya marka waa la soo istaajinaya waana la qasbaya markaasi sidaas way macanaha hal dalqoo rajciyaa buu markaa ku furayaa oo aan baa-ina ahayn sidaas way macanaha ayib wuxuu uhi wazamaanu iilaa-in dhaarasho ninkuu xaaskiisa ka dhaarto zamankeedu yacni zamanka uu jaaniska u leeyahay sidii nabigaba salawatu rabbi wasalaamu aleyh kama fii saxiixi albukhaari reerkii xaasaskiisa hal bil waa kii nebigu ka maqnaa markuu ka dhaartay salawatu rabbi waslamu caleyh marka wixii hal afar bilood ka yar ninka waa loo ogolyay waa loo ogolyahay lagumana faragelin kara way macnaha wa zamaanu iilaa-inka dhaarasho zamankeed shuhuurun bilowaya arbacun oo afar ah ima arujuucu markaa kadibna ima arujuucu ku noqosho aw italaaqu furitaan biaanin markaa markaa ama uu kadib waa inuu ku noqdo ama uu furo ayb in yarfud hadduu diido atatliiqa furitaankii yujbaru waa la qasbi markaasi raaqiman mid sandullaysan isagoo abaa la qasbaya fii talqatin baa lagu qasbaya hal dalaaq ah rajciyati alarkaani tiirarkeedu ay rajciye yihiin yacni ku noqoshaa ma hal dalqad oo ku baa-ine aan ahayn manaa o yna ku baa-inooben ayb baabun fii axkaami dihaari dihaarka axkaamtiisi ayuu baabu yahay uma aldihaaru walafduhu mutaqayidun fii zawjatin laa gayriha limucaani in caada fii ma qaala wahuwa nikaaxuha kafir kama qad jaءa fi اlqur'aani actiq fain lam tastatic sum saaridan shahrayni in lam tastatic litadaani acim miskiinan yakunu cidaaduhum sitiina min ahlin aw iljiraani acim masaakiinan yakunu cidaaduhum sitiina min ahlin aw iljiraani halkan dihaarkii wuu kaga hadlayaa dihaarkana waxaa la yidhaahdaa waa in uu ninku yidhaahdo reerkiisa ku yidhaahdo hooyaday baad igala mid tahay ama hooyaday dhabarkeeda ayaad igala mid tahay ayib waxay ahaan jirtay jaahiliyada islaamka ka hor asaaliibta ay carabtu wax u furto oo ninku hadduu yidhaahdo hooyaday oo kalaad iga tahay anti calaya ka dahri ummi hadduu ku yidhaahdo islaamka ka hor carabta agteeda furitaan buu ka dhignaa sharcigu marka wuu bedelay qur-aanku markuu soo degay dhaqan bulshadu ay taqaanay oo furitaan u taqaanay buu ahaa laakiin way bedeshay uma kadib buu ina yidhi aldihaaru dihaarkiis wa lafduhu lafdigiisuna mutaqayidun uma kadibna dheh aldihaaru baa ahaaday kawarka halkaa bimacnaa ilaah kadib dihaar baa ahaaday wa lafduhu dihaarka lafdigiisuna mutaqayidun mid ku xidhan wey oo yani khaas ku ah fii zawjatin xaas dhexdeed laa hayrihaa xaaska waxaan ahayn maya limucaanin xaaluu u sugnaaday xukunkaasi limucaanin ay mustafiidin mid faa'iidaysanaya aw amase limucaanin xaaluu u sugnaaday limuqirin lilxaqi mid xaqa suga yani waxa way qiraya mid xaqa qirayo on macangag ahayn xaaluu u sugnaaday ama mid faa'iidaysanaya xaaluu xukunkaasi u sugnaaday in caada hadduu noqdo mudaahirkii xaaskiisa dihaaray fii maa qaala wixii uu yidhi dhexdiisa hadduu ku noqdo wahuwa shaygaa uu ku noqonayo nikaaxuhaa wey shaygii wixii uu yidhi hadduu dib ugu noqdo oo laga wado nikaaxeedii kafir markaa kafaaro guda buu ku yidhi kamaa qad jaa-a sida yimid fi lqur'aani qur-aanka dhexdiisa ku yimid oo muxuu yahay actiq xoree qoor xore fain lam tastatic haddaadan keri karin qoorta xoraynteeda sum soom saaridan xaal aad tahay mid isku xijinaya shahrayni laba bilood soom ama xidhiidhinayo on kala goynaya in lam tastatic haddaadan keri karin litadaani ama litudaani inaad u dhowaato soomkii labada bilood ahaa inaad samaysood u dhowaato haddaadan keri karin ama litadaani u dhowaansho aad u dhowaato haddaadan keri karaynin acim markaa quudi masaakiinan masaakiin quudi masaakiintaasoo yakuunu uu ahaanayo cidaaduhum tiradoodu sitiina lixdan uu ahaanayo oo min ahlin ehel ah awil jiiraani ama deris ah dad unaad qaraabo tihiin ama deriskaaga ah ayib dihaarka isagana wuxuu ilaahay kaga hadlay subxaana wa tacaala fii suurati alaxzaabna waxbay ka taabatay fii suurati almujaadila bilowgeeda iyo qaybteeda horena ilahi subxana watacaala waa ka ku faahfaahiyey ayib marka dihaarkuna waxaa la yidhaahdaa waa inuu ninku yidhaahdo xaaskiisa anti calaya ka dahri ummii hooyaday dhabarkeedoo kalaad iila mid tahay saas way maanaa kelimatu dihaarna halkaasa laga soo qaato min adahri baa laga soo qaatay leanna siiqadan la isticmaalay iyo kelimaday u isticmaalaan baa sidaa ahayd sidaasay ku caanbaxay wuxuuna yidhi marka wadaadku waxaan xaaska ahayn looma isticmaalo oo keliya dihaar waxaa la dhihi karaa markuu xaaskiisa ku yidhaahdo hooyadayoo kalaad iga tahay ama hooyaday dhabarkeedood igala mid tahay ayib waana sida yani qur-aanka naska ku ah bimacnaa xaaskii oo iska xarimayo oo uu hooyadii oo kale kala mid dhigayo sidaasay yay ku tahay macnaha haddii uu xaaskii dumarkii kale xaaraamta ka ahaa guurkooda uu kala mid dhigo oo uu yidhaahdo anti calaya ka dahri ukhtii oo kale ayib jumhuurtu waxay leeyihiin say u badan yihiin dihaar lama yidhahdo leyi dihaar ma noqonayo dihaar wuxuu noqonayaa markii mushabahu bihiguna uu noqdo dahrul-um cidda layska xarimayana ay noqoto zawjadii labadaa qaydba waa muhim saas daraaddeed buu yihi walafduhu mutaqayidun fii zawjatin laa hayriha xaaskaaga ood hooyadaayado kale kala mid dhigayso macnaha saas way maanaa taasuu khaas ku yahay ayib wuxuuna yidhi marka markuu sidaa dhaho oo uu yidhaahdo hooyadeed dhabarkeedoo kalaad igala igamid igala mid tahay ama iila mid tahay markuu yidhaahdo hadduu markaa furo oo furitaan raaciyo macnaheedu waxa weeyaan arrintu intaasay ku dhammaatay waa furan tahay isagiina kafaara kuma laasimayso haddiise wi- wixii uu yidhi uu dib ugu noqdo oo maxay ah nikaaxeedii iyo sii haysigeedii hadduu sii wato oo uusan markaa furitaan raacinin hadalkaa daba dhigin kafaara markaa ku waajibaysa saas maanaa ma furmayso laakiin isagii baa kafaaro laga doonaya ayib furitaan ma furmayso sida ilahi subxana wa tacala qur-aanku ku sheegay bal dihaarku asal si ahaantiisuuba qur-aanku siduu sheegaya xaaraam u yahay si ahaantiisuba khalad u yahay macnaha ayib الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول والزور بالله سبحانه وتعالى هذا المنكر أو شرعي الديني بيكوها الله إيبان سمي حاتكاقي هويدا ونقط سو بين إيوار أنشرين ما ساسع منكرا من القول والزور وإفك مرك ودنبي هويدا مرنا ما هويدا رواتيكو بالشيء تنوى حاتكاقي وان تصوري كدبنا كفاردي بالغاها لك والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا عليه يعودون لما قالوا لا تفصيل كذا قبل بكرة تفين سيدة أولاد من الرجحي ولا حق بدن يعودون لما قالوا وحال قوضا بمعنى إنه حاسكي haysigeedii iyo xaaska dhigashadeedii uu sii haysto oo uusan furin ila wuxuu yidhi hooyadoo kale adiga xaaraan baad iga tahay ku noqoshadu marka waxa weeyaan inuu ka noqdo hadalkii isaga aha oo xaaska dhigashadeedii u noqdo taas hadday dhacdo kafaara marka laasimaysa macnaha ayib tafsiirka ugu fiicani waa kaa waana midka imaam maalik iyo shaafici iyo axmed ay qabaan tafaasiir kalase jirta oo ay culimmada qaarkood qabaan hadduu marka ku noqdo markaa furi waayo kafaara laasimaysa sida qur-aankuba tilmaamay kafaaradaasina waxa weeye qoor xoraynteed waa intuusan taabanin wa taxriiru raqabatin من قبل أن يتماسا فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا لرد الوضع اسكحك وإن الصلاة انتو صلوا لتابنين صور أولوانين حديء كيرواية لودي بلوكسون كودي وحا كل زمية فإطعام ستين مسكينة لحدا مسكين قولين توقف baa markaa ku laazimaysa sidax kafaaro saba ay sinta wataallo oo saddex baa sikadaya laa ayaa markaa ku waajibaysa culimadana iskuma khilaafsana sidaa suurad ay aayaduba ilaahi subxaana wa tacala uu ugu cadeeyey ayib waxaa la yidhi intuusan taabanin waxaa la isweydiinayaa haddii intuusan kafaaro gudanin uu u tago oo u galmoodo oo xaasaysto kafaaradii waaba lagu leeyahay iyada inuu guto waaqas tu kale ma ku laazimaysa ise tii unbaa laga rabaa sida xooga badan raajixa waxa wey kafaaradii unbaa laga rabaa iyo tawbo inuu ismigu gala dembigu gala ka toobad keeno kadibna kafaaradii unbaa laga rabaa kafaaro labaad meesha kama dhalanayso ayib sidaasayna jumhuurtu qabaan waxaana laga qaadanayaa xadiidka salamatu bnu sakrin abu daawuud iyo qaybtooda soo saareen shawaahidna leh waa xadiid suganoo saxiix yacni wuxuu leeyahay سلامة بن صخر قاسي حاسكي شيء أيه ظهاري أنه ظاهر ظاهر من امرأته حاسكي شيء مركو ظهاري وهو قاحة مقدودة لقنعة تو ظهاري من وين النور كلا لقصة وهذا الحاسة بالكي مركز النبي بيقول أمر صلى الله عليه وسلم فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكفارة نبي بيقول كفارة لي وأمري بمعنى قال ماذا أقول قال موري كفارة وما كمان لازمين خلق لي اسم ويسير القرآن كل شيء من قبل أن يتماسى شرط جيوتي واسم لكن كفارة أمال الغربة سيدة حديث بعد هي وانا سيدة علماء برنكوض طبعا ويان معنا ثم كتبوا لي الظهار ظهارتي ولفظه لفظجيس ثم كتبنا الظهار بأحاري ولفظه لفظجيس لمتقيد متكح عوني وخاص في زوجة حاس لحدث cid kaleetu maya cid kale ma xaaskaaga uma laa hayrihaa xaaska keyrkeed maya limucaanin xaal uu u sugnaaday arrinkaasi cid faa'iidaysanaysa ama xaq qabaqinaya in caada hadduu noqdo ninkii mudaahirka ahaa fii maa shay dhexdiina hadduu ku noqdo qaala uu yidhi oo xaaskiisii iska xarimaya hadduu dib ugu noqdo wa huwa shaygaa uu ku noqonayana nikaaxuhaa guurkeedii waay oo guurkeedii uu sii haystaba uusan markaaba furitaan raacinina laakiin uu sii daa'iyo iska sii haysto kafir markaa kafaaro gudahu xoogaa waxaa ku jira nooc tajriiga iltifaatbaa ku jira kafir kafaaro guda maxaa yidhi hadalku wuxuu kusoo socday in caada haybuu kusoo socday marka waxaa rabay inuu yidhaahdo yukafir khilaaf buu u bedelayo kafir buu ku yidhi kaana sidii isagoo marka hore adiga kula hadlay oo kaleeto kafir kafaaro guda buu ku yidhi kamaa qad jaa sida yimid fi lqur'aani qur-aanka dhexdiisa ku yimid oo maxay tahay kafaarada qur-aanka ku timid actiq xore wey qoor xore intaadan xaasaysaninooda u dhowaanin fain lam tastadic haddaadan karin fa sum soom saaridan xaala tahay mid isku xixijinayoon kala goynaynin shahrayni laba bilo soom in lam tastadic haddaadan kari karaynin litadaani u dhowaansho ama litudaani inaad u dhowaato ood arrinkaas samayso haddaadan kari karayn afcin markaa quudi masaakiinan masaakiin quudi masaakiintaasoo yakuunu uu ahaanayo cidaaduhum tiradoodu sitiinan lixdan uu ahaanayo yani waxa weeyaan mid walba maxaa la siinayaa nisfu saac culimada qaar baa qaba sus niskii taqriiba waxa waa kiilo iyo waxyar qaarna waxay leeyihiin ma ahe waxaa la siinayaa mud baa la siinaya mudkuna bimacnaa waxa waa rubcu saac saac afar meelood loo qibiyo meeshii wa taqriiban marka waxay noqonaysaa miskiilo miskiilo iyo waxyar buu markaa noqonaya macnaha ayib khilaafa bayn alculamaa weeye oo qaaba labadaa madhabood bay qabaan haddii inta raashiin la kariyo raashiin bisil la siiyo oo hal mar la dharjiyana qoree aan qado ama casho xilligun ka mida haddii la dharjiyada iyadana waa la heli karaya oo raashiin ingaganba aan la siinin iyadana waa la heli karaya macnaha ayib yakunu cidaaduhum sitiina uu ahaanaya dhe oo min ahlin ehel ah qaraabo ah awil jiiraani ama deris ah kuma xidhna masaakiinta la yidhi hala quudiyo labadaa keliya kuma xidhnee ama deriskaaga ha ahaado ama qaraabadaada ha ahaado ama muslimiintana ha ahaado inay masaakiin yihiin baa muhim qur-aankuna masaakiin buu yidhi laakiin ehl iyo jiiraan khaas kuma aha baabun fii axkaami licaani licaanka axkaamtiisii ayuu baabu yidhi وإذا رمى زوج لزوجته خنا وجب اللعان فهذا حكم لعان الكل يشهد أربعا مع لعنة ويكون تفريق لطول الزمان إن صدقت ما قال ترجم بتة أو عاد يجلد جلدة البهتان ليس اللعان بجائز إن لم يكن بحضور أهل الأمر والسلطان waidaa goortii ramaa uu gano zawjun nin uu gano lisawjatihi xaaskiisa uu ku gano khanan zino uu ku gano fasaad khanan waa zino macna wajaba waxaa waajibaya markaasi allicaanu licaan baa laazimaya licaantan fahaadka qaadabuu ku yidhi marka oo hoo xukma licaanin licaan xukumkii hoo alkullu dhammaan oo ninkiiyo naagtiisiiba naagtii sinada lagu sheegay iyo isagii ku sheegay alkullu dhammaan yashhadu wuxuu dhaaranayaa arbacan afar buu dhaaranaya maca lacnatin lacnadna lala qabo wayakuunu wuxuu ahaanayaa markaasi tafriiqun kalageyn baa ahaanaysa lituuli zamaanin zaman dheer wakti dheer baa markaa la kala geynaya abad wey macna in sadaqada hadday run sheegto hadday u rumayso dheh maa maa qaala wixii uu yidhi hadday u rumayso oy dirto turjamu waa la rajminayaa oo dhagax baa lagu dirayaa battatal go-naan aw amase caada hadduu isagii noqdo oo zinadii uu ku sheegay oo ku galay uu ka laabto yujladu waa la jeeli jaldat albuhtaani been abuuradka jeedalkiisii baa la jeedlaya laysa muusan ahaanin allicaanu licaantakay bijaa-izin mid bannaan mu usan ahaanin in lam yakun hadduusan ahaanin bixubuuri ahli اlamri wasulطaani sultaanka awoodda iyo amarka dadka ehelka u ah meeshay joogaan iyo joogidooda waxaan ahayn licaanku jaa-is maaha waa inuu ka dhaco meelay madaxdiiyo ulilamrigiiyo saafiinta ay joogaan waa inuu ka dhaco haddii kale may bule man asalka licaanku wuxuu ka soo jeedaa waa masalatu waa xad ilaahi subxaana tawaaxuum laga dejiyey waxyaalaha shareecada yani waxa weeyaan ay xuduudda ka dejisayba waxaa ka mid ah cirdiga ruuxa iyo sharafkiisa in la ilaaliyo magaca uu bulshada ku leeyahy calaa hada alasaas baa waxaa loo jideeyey ciddii cido zina ku cid zina ku sheegtay in sideetan jeedo la mariyo sideetan jeedo lagu magaca dadka si loo ilaaliyo sumcadda ruuxa sideetan jeedo in lagu dhufto taasi waa hadday labada ruuxee zinada isku sheegay ajnabi kala yihiin haddii uu ninku xaaskiisii uu yahay cidda uu zinada ku tuhmay ee ku sheegay xaaladdaa khaaska ah baa marka leecaanka la jiray maxaa yeele khaaliban ninkii oo reerkiisiina zino ku sheegay gurashiisa in uu sharafkeeda iyo magaceeda isagoo waxba hubin uu u wasakheeyo uma badna haaliban haddii la yidhaahdo haddaad hadasho ood sheegto waa lagu jeelaya waa lagu garaacayaana ama afar markhaati keenna waa mushkilo oo arrin xaqiijinteeda adag tahay shareecadu marka meel dhexdhexaaday xukunkan dhigtayo reerkay khaas ku tahay licaanku markuu ninku xaaskiisa uu zino ku sheego isla markaana uu afar markhaati waayo hadduu intuu zino ku sheego afar markhaati soo istaajiyo ka markhaati kacday inay zinaysatay licaan ma jiro markaa waaladiina yarmuuna aswaajahum walam yakun lahum shuhadaau ilaa anfusuhum waay markhaatiye markuu waayo waay laakiin hadduu markhaatiye helo marka waa zaaniyad waay iyadaa xaddu zina la marinayo markuu markhaati waayo keligii uu soo istaago way zinaysatay waxaadayniyo markhaatina uusan haynin markaasaa la leecanto weya macna ayib aayadaha fi suurati nuur ayuu alla subxana wa tacala kaga hadlay waaladiina yarmuuna azwaajahum walam yakun lahum shuhadaau ilaa anfusihim fa shahaadatu axadin midkood markaasi markhaatigiisu waxa wey oo booskii markhaatiyada u galaya arbacu shahaadaatin billah afar goor inuu ilahay ku dhaarto shahaadaadku bimacna waa dhaar afar goor inuu ilahay ku dhaarto inahu la min asaadiqiina kuwa runta sheegaya inuu ka mid yahay isagii baa saa odhanay isagu wuxuu leeyahay ashhadu billah annii lamin asaadiqiina fima ramaytuhu fima ramaytuhu fima ramaytuha bih waxa aan ku sheegay waxaan ilaahay ugu dhaaranayaa inaan run ku sheegahay wuu marayaa mar labaadu marayaa mar saddexaadu marayaa mar afraadu maraya waalkhaamisatu marka shanaadna wuxuu ku dhaaranayaa ana lacnat allahi calayh lacnad ilaahay inay korkiisa ahaanayso in kaana min alkaadibiina kuwa beenta sheegaya hadduu ka mid warkaa hadduu been ku sheegay lacnada ilaahay inay korkiisa ahaanayso ku dhaarnay iyad isagii markuu iyadii saa u dhaarto isagii saa u dhaarto isagii arrintu waa ka wareegtay marka ayadiibaa marka laga rabaa inay intii oo kale marto wayadlacu canha alcadaab cadaabka waxaa laga wadaa xaddi xaddi iyo yani waxa weeyaan qaabsi waxaa iyada ka reebaya oo ka baajin kara an tashhada arbaca shahaadaatin billah inay iyaduna dhaarato afar dhaarood ilaahay ku dhaarato inahu la min alkaadibiina beenaalayaasha inuu ka mid wuxuu ugu sheegay beentii weeyaday ku dhaaranaysaa afar goor waalkhaamisata marka shanaadna waxay ku dhaaranaysaa ana qadab allahi calayha cada ilaahay inay korkeeda ahaanayso in kaana min asaadiqiina hadduu ka mid yahay kuwa runta sheegay hadduu runtii ay tahay cadho ilaahay korkeeda inay tahay bay ku dhaaranaysaa marka shanaad shantaa dhaarood iyadana hadday marto iyadana xaddii iyo ciqaabtii la ciqaabi lahaa meesha waa ka baxaysa laakiin maxaa dhacaya waa la kala eryayaa markaas nin iyo naag isu ahaan maayaane markaa waa la kala fiijinayaa weligoodna isma guursan kara halkaas marka xukunku maraya qur-aanka ayaa saa u sheegay alla subxana watacaala ugu cadeeyey macna ayb wuxuu yidhi marka waidaa ramaa zawjun lizawjatihi khanan hadduu ninku uu xaaskiisa ku sheego ayb khanan zina hadduu ku galo wajaba licaanu licaan baa waajib ah ninka waa in la soo istaajiyo iyadina la keeno fahaaka qaadadu kuri oho xukma licaanin licaan xukunkiiho alkullu dhammaan waa iyadii isagiiba yashhadu wuxuu dhaaranayaa arbacan afar dhaarood maca lacnatin lala qabo afar dhaarood iyo lacnad uu korkiisa yeelayo haddii isaguna aan runtay ay tahay haddii ay macnaha beenka tahay miduna waxa leeyahay hadday runtii tahay saas maana laakiin meesha uu iska soo gaabsaday lacnada ninkii khaas ku tahay ayadana waxaa khaas ku ah qodobka sooma saasuu qur-aanku u kala qaaday isagu wuxuu leeyahy waalkhaamisatu ana lacnat allahi calayh ayaduna waalkhaamisata ana qadab allahi calayha marka lacnadu ninka weye qadabkana iyada way macna ayb kadib wuxuu yidhi wayakuunu waxa ahaanaya markay saa isugu dhaartaan maxkamadda horteeda oy yani dhaaraha maraan yakuunu waxa ahaanaya tafriiqun kala geyn iyo kala eryid liquuli zamaanin zaman dheer weligeed baa laga wada macna intay nool yihiin xalaal isu noqon maayaano waa la kala eryayaa sidaana waxay ku soo aroortay oo ku asaxday kama fii sunani abi daawuud albayhaqi madat الsunaة bacdu an yufaraqa baynahuma uma laa yajtamicaani abada sunnadu waxay ku tagtay iyo dariiqada rasuulka laga soo gaaray sal lay slam markay lacaantamaan kadib in la kala kaxeeyo oo la kala eriyo kadibna laa yajtamicaani abadan weligood dibdama u kulmi maayaan yani dibdama isuma guursan karaan marba hadday licaantamaano licaantan dhex maro sidaa waxaa qaba kadib wuxuu ka hadlay hadday haweenaydu markii maxkamadda inta la yimaado uu zino ku sheego yidhaahdo way zinaysatay ay tidhaahdo waa runtii maba ayna ka doodinba waa runtii way tiratay warkiisii bay rumaysay maxaa lagu samayna marka markaasi waxa weye waa zino qiraal qeedan lahayo waa la xadaya markaas hadday horay ay isu arkeen oy tahay muxsano tahayna dhagax baa lagu dilaya dhagax baa lagu dilaya haddayna intay uun isguursadeen oo xadhig dhex maray aynan isu galmooninna markaasi sheedal baa la marinaya toban jeedal labaatan jeedal baa lagu macalin jeedal laba boqol jeedal ayib macnaheeda boqol jeedal baa markaa lagu dhifanaya boqol jeedal ayaa lagu dhifanaya waa haddaan aan loo galmoonin oo aynan madkuul biha ahayn boqol jeedal baa markaa lagu dhifanaya hadday horay isu arkeen oo ama guurkanoo isaga ka horreeyey ay ninkan ku aragtay oy muxsano tahayna markaasi dhagax baa lagu dilayaa saas macana ayib hadday diiddo oo markii uu zinada ku sheego ay diiddo waxba kama jira ay tidhaahdo licaantan marka la yidhaahdana ay tidhaahdo ma licaantamay labadaba hadday iska soo taagto maxaa lagu sameynaya ila wayeeli karta warkuu sheegayna waxay tidhi waxba kama jiro waayo licaantan baa le mana licaantamayabay tir maxaa la yeelaya markaa way macana culimada badankood waxay qabaan waa la xadayaa waa la xadayaa oo lianna waxaa la yidhi qur-aanku muxuu yidhi wayadra'u canha alcadaab sooma maxaa ka baajin lahaa xadda inay dhaarato sooma dhaartiina diiday waa la xadaya markaas saas macana halkaasaa la marinayaa waa sida culimada badankood ay qabaan ayib abu xaniifa ku khilaafsan laakiin abu xaniife madhabkiisu waa madhab laga xoog badan yahay macana ayib amaa masalada kale iyadana ka hadlay waxa weeye hadduu ninkii laftiisii markuu maxkamadda soo gaarsiiyo zinadii uu ku sheegay xaaskiisa oo la keenay oo lasoo istaajiiba wuxuu yidhi beentay bay ahayd wax jiro ma ahayne waanu isku xanaaqnay ama waan kaftamahayey ama warkaasu meesha la yidhi maxaa la samaynaya markaa isaga ayaa la jeedlayaa jeedalkii ruuxa been abuuradka sameeyey ee ruux beri a zino ku sheegay oo jeedalkii ahaa siddeetan jeedal baa markaa lagu dhufanaya saas macana yani sida aayadaha ka horreya ayadan ad aqrinaya fi suurati nuur ilahi ku sheegay subxana watacala ayib marka kadib wuxuu ka hadlay licaanku waxaa lagu samayn karaa meel uu dawladdu joogto dadka talada haya suldaanka meel ay joogaan unbaa lagu fulin karayaa khilaafna kama jiran buuri maxaa yeele xuduudda fulintooda falaatiinta iyo madax baa iskale sidaasi xuduudda in ay salaatiinta iyo madaxda u xidhan taho loo gacan dhaafi karaynin waxaa laisku waafaqsan yahay markay salaatiinta iyo madaxdii iyo dowladdu ay jirto marka labaadna ay arrinkaa u taagan tahay looma gacan dhaafi karayo laakiin hadday jirto xuduuddiina ay cadisho oo ay fulin weydo ama ma ahee maba jirtaba meeshaba dowladimo kama jirto wax male sultaanba ma leh labada xaaladood ciddii awood leh oo dhan ayaa xuduudda oofin karta sharti waa inay awoodi jirto mafsado ka badan arrintan xaddu ka dhalatay dembigan xadda keenay mafsado ka weysaynan uga dhalanin waa inay ay jirto sultaan iyo tamakul waa inay jirto awoodi waa inay jirto awoodi hadday jirto markaasi xaddii way oofin karaysaa ama sultaankii ha noqdo ama awood kale ha noqdo saas maana marka lama cadilayo hadday xukaamta jirta ay cadilaan ciddii awoodna hoo dhan way fulin karaysa sheekhu islaam ibnu taymiya caleyh raxmatullah baa majmuuc alfataawaga kaga hadlay masalat alxuduud iyo salaatiinta calaaqada ay la leedahay haddii ay oofin waayaan ama ka tagaanna ciddii awoodle inay isu taagayso ayuu halkaa kaga hadlay licaankaa ka mida xaddulqatligaa ka mida xaddu zina baa ka mida waxaa ka mida xaddulqatli baa ka mida xuduud oo dhan ciddii awoodle waa isu taagi karaysaa macnaha sidaas le ayb waxaa awoodda loogu xidhayaa bimacnaa waxaa la diidan yahay inay arrintu fawdo noqoto inay arrintu fawdo noqoto dee masaasideedaa markaa badanaysa haddaan jiha awoodla lagu xidhin oo la yidhaahdo bulshadu iyadoo ha kala ha kala goosato wixii horta taxqiiq buu u baahan yahay dembigani ma dhaca mise ma dhacay taxqiiqna waxaa samayn karta jiho ayaa samayn karta markaasi awoodle xaqiijinta marka la sameeyana awoodda waxaa loo baahanayaa fulinta xukunkuna awood buu u baahan yahay ayadana waa laga maarmaan haddiise la yidhaahdo aaxaadu nnaas ha fuliyeen axkaamtan xuduudda ha fuliy hadii layidhaha markaasi mafaasid aan caadi ahayn baa markaa ka dhalanaysa macana dad aan dembiga gelinna waa lagu qaadayaa dembigii marka la galana waa la kala aargoosanayaa wabitaali fasaad aan caadi ahayn baa markaa dhalanaya macana marka waa inay awood wax badisa ay jirto xaaladda ay sultaanku uu xuduudda cadilo ama sultaanba uusan jirinba macana ayib waidaa ramaa hadduu galo zawjun zawj hadduu galo lizawjatihi khanan hadduu zino ku galo wajaba waxaa waajibaya allicaanu licaankii baa la waajibaya ee fahaaka ho xukma licaani licaanka xukunkiisa ho walkullu dhammaan waa ninkii xaaskiibe yashhadu wuu dhaaranaya arbacan afar buu dhaaranaya maca lacnatin lacnad lagaa qabo wuu dusha iska saaray wayakuunu waxaa ahaanaya markaasi tafriiqun kala geyn liquuli zamanin zaman dheer insadaqad hadday u rumayso oy u markhaati kacdo oo ay qirto maa qaala wixii uu yidhi turjamu waa la rajminayaa baktatan go'naan hadal kama yaallo wey waa la rajminaya lakin goormaa la rajminayaa waxaa la rajminayaa ida kaanat muxsanan madkuulan biha sooma saasay maana aw amase caada hadduu noqdo oo uu hadalkiisii ka noqdo yujladu isagaa la jeedlayaa jaldat albuhtaani been abuuradka ruuxii sameeyey jeedalkiisii waa la jeedlaya saas maana aladiina yarmuuna almuxsanaat uma lam yaatuu biarbacati shuhadaa fajliduuhum amaaniina jalda saas maana sidadka jeedala laysa muusan ahaanin allicaanu licaankii bijaa-izin mid bannaan muuse mid soconaya ma aha mid fulaya ma aha in lam yakun hadduusan ahaanin bixuduuri ahlilamri wasultaani sultaanka iyo amarka dadka u ehelka ah joogidooda hadduusan ahaan meelay joogaan hadduusan ka dhicin oo maxkamad iyo dowlad iyo nidaamka hortiisa uusan ka dhicin yani ma soconayo bule macna licaanka ayib baabun fi axkaami lxamaana fi axkaami lxamaana ayib wuxuu imaanayaa haddii arrintu maxkamadda gaadho markaasuu waajibaya xukmu licaan oo in la yidhaahdo ninka ama keen markhaati ama licaantan laakiin ninku xaaskiisa hadduu intuu ku yidhaahdo zino ku sheego arrintii ayna maxkamaddaba soo gaadhin oo iyadii ayna maxkamadda soo gaadhsin cid kalena ayna soo gaadhsin reerkii waa reer isu dhaqan reerkii waa reer isqaba sinadan uu haweenka ku sheegayna waa uun dembi ilaahay u raacan doono mooyaane laakiin gurigii ma burburayo mana furna islaantii kala taggu wuxuu imaanayaa iyo furnaantu iyo furiddu wuxuu imaanayaa markuu leecaan caagir waxaan saa u leenahay su-aasheedaa badan soomaalidaan u malay inay qabaan ma aqaano meeshiisay keeneen caamadooda walcilimu ma qabteen caamadaa waxay rumaysan yihiin ninku hadduu xaaskiisa yidhaahdo waad sinaysatay inay kaba furan tahay hadduu hooyadeeda caayona inay ka furan tahay hadduu hooyada wax ka sheegana way furan tahay bay qabaan marka waxyaabahaasoo dhan wax jira maaha waxyaalahaasoo dhan wax jira waxba kuma furmaan waxay imaanaysaa markii licaantan dao arrintu maxkamad tagtoo la licaantadoo la dhaardhaarto laysu dhaarto dhaaraha marka la rabo kadibna furitaanku timaado laakiin mujarad zina laysku sheegay ma timaado kuma yimaado macnaha furitaanku kuma yimaado baabun fii axkaami alxadaanati xanaanadii axkaamteedii ayuu baabu yahay xadaanada waxaa la yidhaahdaa ilmaha xanaanayntiisa waxaana laga wadaa labadii ruux hadday isfuraan oo kala tagaan carruurtii udhaxaysay yaa leh oo gacanta ku hayna yaa qaadanaya lakay hooyadii inay hooyo tahay aabbihiina inuu aabbo yahay oo nasabkii isaga raacayo laakiin yaa ilmaha gacanta ku haynaya ma aabbahay raacayaan mise hooyaday raacay xagga xanaanayntooda iyo gacan ku hayntooda maana ina alxadaanata uhbitat lilummi in hiya lam tazawaj hiya lam tazawaj daa'ima alaxyaani min bacdiha liabin maqaamun qatala min bacdihi alkhalaatu duuna tawaani min bacdiha alraximu alqariibatu qatalat fawilaayat alarxaami fi lqur'aani wayajuuzu takhyiiru alsagiiri ida waca ima liummin aw abin bibayaani ina alxamaanata xanaanadii usbitat waa la sugay lilummi hooyadiibaa loo sugay in hiya haddii iyadu lam tasawaj ayna guursanin daa'ima alaxyaani wakhtiyada waa idil wakti walba intaynan guursanin ayadaa xaq u leh min bacdihaa gadaasheeda liabin aabba waxaa u sugnaaday maqaamun maqaam baa u sugnaaday iyada marka laga yimaado maqaamka figa aabbaa iskale maqaamkaasoo qatalaa raacay oo ku xiga maqaamkii hooyada min bacdihi afka gadaashiisana waxaa ahaaday aabbaha gadaashii alkhaalaatu habaryarihii duuna tawaani ka dibdhicid la-aan ay duuna ta'ahurin ayadoo laga dibdhicin masalada oo sidaa way macnay min bacdiha habaryaraha gadaashood waxaa ahaaday alraximu qaraabadii alqariibatu ee u dhoweyd qaraabo midda ugu soo dhowaansho badan ayaa xanaanada yeelanaysa qatalad qaraabadaasoo raacday tii iyada ka xigtay ilmaha fa wilaayatu alarxaami qaraabada wilaayadoodu fil qur'aani qur-aanka dhexdiisay ahaatay qaraabadu inay weli isu yihiin oo isxigaan oo iyagu arrimahooda dadka kale iska xigaan qur-aankaa sheegay wayajuusu waxaa bannaan buu yidhi takhyiiru sagiiri ilmaha yarkaa khiyaargelintiisa aabbihii hooyadii inay khiyaargeliyo midun inuu raaco waa goorma idaa goortii wacaa uu wax kala garto wax weeleeyo wax fahmi karo markuu tamyiis gaaro waay imaa liummin inuu hooyo raaco aw abin aabbe inuu raaco ayaa la khiyaar gelinayaa bibayaanin cadaan yani waa yani saladu saasay ku caddahayo maana ayib masalada xanaanada ilmaha gacanku-hayntiisa labada ruuxee dhalay markay kala tagaan hooyada ayaa ilmaha yar u xaqnimo leh alxaqu lwal hooyadaa iskale maxaa yeelay si ahaanteedaba aabbay way uga xaq weyn tahay aabbay iyadu markay isqabtaan way uga xaq weyn tahay man axaqu nnaasi bisuxbati nabigu marka yimidi sooma yaa dadka ugu xaqnimo leh yani suxbadayda hooyadaa buu nabig sal l sl uma man hooyadaa uma man hooyadaa uma man abuuka buu nabig sal l sl marka saddex goor bay ka horraysa sidaas daraaddeed ilmaha ayada ayaa haynaysa iyadaana yani gacanta ku haynaysa oo xanaanaanaysa inta aynan guursanin inta aynan ninkana guursanin hadal kama noolo lagulaman murmi karayo macnaha حديث صحيح وقدس حديث صحيح في سنن أبي داود كسوا كسوا من حديث عبد الله بن عمرو بن عاص وحيري أن امرأة قالت يا رسول الله حويني بأوحي في رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء وثدي له سقاء وحجري له حواء وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني وحيث لي الله ويل كيغلي calooshaydu waxay u ahayd yani wicaa weel bay u ahayd naaskayduna wuxuu u ahaa sibraar yani calooshaan ku qaaday waay naaskayduna wuxuu u ahaa sibraar oo meeshuu caanaha iyo cuntada ka qaato ah ayib waxijrii lahu xiwaa dhabtayduna waxay u ahayd meelu duntay oo uu ku seexdo oo uu macnaha ku nasta ayay u ahayd ayib aabihii baa yimid wuu ifuray wuxuuna rabaa inuu iga qaato ilmahaan calooshu kusoo siday naaska nuujiyey dhabta saaray aan koriyey intaan la ekeysiiyeyba aabihii rabaa inuu qaato markuu ifuray kadib markaasaa nabigu wuxuu yidhi sal ly waslam gabadhii wuxuu ku yidhi anta axaqu bihi anti axaqu bihi maa lam tankixi adaa u xaqnimo badan ilmaha hayntiisa inta aadan guursanin waa xadiis nas ah waana xadiis lowl caamatu ahlilcilmina sidaasay ku tageen hooyadu intaysan guursanin inay iyadu ilmaha aabbaha uga xaq leedahay hayntiisa laguna biiriya macaha ayib markuu weynaado ayaa khilaaf imaanaya markuusan khilaaf jirinoo laysku waafaqsanya waa markuu yaryahay aynan guursanin hadday guursatana khilaaf baa imaanaya oo in lala qabsadaa imaanka haddii uu weyn yahayna ayadana waa u tegi doonaayo ilmaha waa la khiyaar gelin doonaa laakiin inta uu yaryahay iyaduna weli aynan guursanin macnaheedu waxa way habal kama noola markaas wadaadkii meesha waxa weeye uma yeelan ayib hooyada marka laga yimaado maqaamka soo raacay aabbaha le buuri aabbaha ayaa iskale waana sida laga fahmayo xadiidka horen soo marnay ayib maxaa yeelay nabigu sal lla lay wasalam markuu ay ku tiri aabihii baa ugu igu haysta maxuu ku yidhi anti axaqu bihi adaa uga xaqnimala way maa lam tankixi meesha waxaa laga fahmaya bimacnaa inuu aabbuu soo raaco ay hadduusan isagu soo raacin maqaamka cigo uusan lahayn nebigu wuxuu dhihi lahaa war adiga dad kalaaba kaa horeeyo maxaasla wale halalagnan leeda dad kalaaba kaa horeyn doone lama dhicin taqriir waay ayib waxaa kaloo iyadana laga qaadanayaa sida sunanka ku sugan yani sunan abi daawuud wa kayrihi sida ku sugan nin baa nabiga sal lay slam u yimid ilmaa laysku haystaa aabihii dalaybaa yimid markaasu wuxuu yihi man yaxaaqunii fii waladii yaa igu haysta wiilkayga ilmahayga ruuxa igula doorhaya xaqiisa igula murmayaa weeyaan markaasaa nabigu salawatu rabbi wasalaamu calayh hooyadii iyo isagaa isku haystay muhimaddu waxa weeyaan rasuulku sal lay wasalam ma uusan dhihin xaqa aad sheeganayso intaasoo ruux baa kaa horraysay nabigu waa iqraariyey laakiin takhyiir buu nabigu sameeyey waa door kariyey inuu marka xaqa ilmihiisa leeyahay baa meeshaasi xadiidka laga qaadanaya mana inkiri nabigu salawatu rabbi waslamu caleyh inkastoo ilmaha markii dambe uu door geliyey isagii hooyadii midkii uu raacayo laakiin waxaa laga qaadanayaa nabigu waa qiray man yaxaaqunii fii waladi ayib waxaana kaloo laga qaadanaya xadiis saxiixa sidoo kale abu daawud iyo keyrkay soo saareen min xadiidi cabdillahi bni camr ee nabigu yuri sal lay waslam anta wamaaluka liabika adiga iyo xoolahaagaba aabbahaabaa i kuleh adigana aabbahabaa kuleh xoolahaagana aabbahabaa iyo xadiidkaynu soo yeelay saddex goor markuu nabigu sal lay waslam hooyada xaqsiiyey marka afraad muu raaciyey aabbaha buu nabigu raaciyey salawatu wasalaam maqaamka markaa xiga aabbaha ayaa leh sidaasayna culimmadu dhammaantood qabaan in uu aabbuhu soo raacay aabbihii haddii la waayo hooyadii waa dhimatay aabbihiina ma joogo waa dhintay ilmaha yaa haynaya way markaas ilmaha markaa waxaa rahaynaya habaryartii ayada ayaa inta kale ka xigta walaa adeer walaa eedo wax meeshaa kasoo dhawaan kara ma jiro maxaa yeele nebiga sal ly waslam xadiis saxiixa bukhaari iyo qaybtay soo saareen min xadiisi bara ibni caazib nebigu wuxu uri sal ly slam alkhaalatu bimanzilati alum habaryartu booskii hooyay joogtaa waxayna ku timid saad garanaysaan gabadhii uu dhalay xamsata bn cabdilmualib markii sanadkii ay saxaabadu maka tageen oo waxaan maraa cumratlqadiya inay cumratulqadamiya mise xuduudiya midkood bay baa waxay soo raacday yani adeeradooda meesha taga cali iyo muxuu ahaayey yani cali iyo jacfar iyo bay soo raacday riwaay kale waxay le zayd ibnu khaalidbaas in zayd ibnu xaarisa soo soo qaato gabadhii yarayd madiina la keenay kadibna waa isku qabsaday waxaa isku qabsaday jacfar ibn abi aalib cali ibn abi aalib iyo zayd ibnu xaarisa cali ibn abi aalib wuxuu ku doodayaa gabadhan adeerkaybaa dhalay wabittaali nebi maxamed gabadhiisiina waan qabaa cidina igama xaq laha jacfarna wuxuu ku doodayaa anigana adeerkaybaa dhalay marka labaadna habaryarkeed baan qabaa zayd ibnu xaarisana wuxuu kusoo ku doodayaa anaa soo qaatay aniyo xamzana naas baan wada noognay halkaasuu ku doodaya marka nebigu salawaatu rabbi wasalaamu caleyh wuxuu u xukumay jacfar labadii kalena mid walba hadal uu ku qanciyey buu rasuulku yihi salawatu rabbi waslamu caleyh jacfar wuxuu ugu xukumay wuxuu nebigu sal alay wasalam habaryarteed buu qabaa waalkhaalatu bimansilati lummi buu nebigu sal alay slam maadaama habaryarteedu meesha joogto hooyadoodoo kale ka dhigan tahay buu rasulku sal alay slam meel kale loo dhaafin mid calina waa qancay zaydna waa qancay gabadhiina jacfar baa qaatay wuxuuna ku qaatay habaryarteeda sidaasuu hadalku ku yimid oo gabadh uu nabigu kala xukumayay bay ahayd waana mas'alada waxaana qaba sufyaan athawri iyo bacdulmuxaqiqiin baa qaba haddii aabbaha laga yimaado inay martabada saddexaad ay habaryartu imaanayso waana sida daahirka xadiidka muuqda macna ayib intaa kadib wuxuuna yidhi habaryarta marka la dhaafo habaryaraha laga gudbo haddii habaryarihii la waayo wey waxaa markaasi xamaanadu ay u gudbaysaa qaraabada u dhow qaraabada siday u kala dhow dahayba markaasi ayaa loo qaadayaa oo macnaa waxa weeye xanaanadu ay noqonaysa macnaa waana laisku waafaqsanyah fuqahadu sida ay ugu inkastay isku khilaafayaan markaa ma xaggii hooye iyo raxiimkaa la aadaya ma xaggii qaraabadii kale la aadaya xoogaa bacdu tafaasiil baa jiro o isku khilaafsan yihiin laakiin guud ahaan sida loogu kala dhow yahayba markaasi xaqa loo yeelanaya qur-aankaana tilmaamay siduu wanaagku sheegayo waulul arxaami bacduhum wlaa bibacdin fi kitaab illah awlawiyada la sheegay dhaxal keli maaha xuquuqda iyo mustaxaqaadka oo dhan wa ulul arxaami bacduhum wlaa bibacdin saasman qaraabadiibaa sii kala xigta iyaga say u kala xigaan bay xaqaa u kala yeelanayaan man sidaas weyaan kadib wuxuuna yidhi baydka ugu dambeeya inoo sheegay ilmuhu hadduu qaan gaadho waxaan dhiilahaa hadduu wax kala garto xaddu tamyiis gaado oo wax fahmo ilmahaas laysku qabsado hooyadii aabihii waa la khiyaar gelinaya ilmihii baa lasoo fadhiisinayaa hooye halkaa la fadhiisinaya aabbahana halkanaa la fadhiisinaya ilmahana waa la dhex fadhiisinaya markaasaa waxaa la odhanaya hooyadaana wata aabbahaana waka mid uu raac si uu raacaa qaadanaya marka sidaa waxaa laga qaadanaya xadiis dowr ah oo uu ka mid yahay xadiidka sunanka ku yaallay min xadiidi abi hurayra wuxuu leeyahay ja-ad imra'atun ila nabiy sal ly slam haweeney baa nabiga u timid markaasaa waxay tihi ya rasuula allah ina zawjii yuriidu an yadhaba bibnii ninkaygu wuxuu doonayaa inuu la taga ilmahaygi wiilkayga inuu la taguu rabaa waqad saqaanii min bi'ri abi cinaba isagoo iga soo waraabiyey ceelka la yidhaahdo yani waxaway abi cinaba yani wiil kuusa markuu noqday oon koriyey oo uu gaadheenay inuu ii soo adeego hadda ceelkaba biyo iiga keeno hadduu rabaa inuu iska kaxaysto la tago waqad nafacanii bay tiri waana i anfacay oo haddaan xooggiisii iyo bilaabay inaan u baxsado uu wax ila qabto markaasaa nabigu wuxuu yidhi sal lay slam intuu isu keenay iyadii iyo isagii iyo wiilkii yaraa wuxuu ku yidhi haada abuuka wa haadihi ummuka fakhud biyi biyadi ayihimaa shita aabbahaa waa kan buuhi wiilyahow hooyadaana waa tan labadooda midkaad rabto gacanta qabso faahada biyadi ummihi fanalaqa bihi fanalaqat bihi ilmo sidiisaba aabbihi hooyo haddii laysu istaajiy hooyo muu raacay haaliban soo maa hooyadiinu gacanta qabsaday kadibna iyadaa la tagtay saas macna masalada takyiir marka xadiidkaas asaru ayaa xadiis kale fara badan oo weliba uu ka mid yahay laba waalidoo midkood uu gaal yahay midna uu muslim yahay ilmo ay kala dhaleen oo isku qabsadeen baa jirta xadiis tilmaamaya inuu nebigu intuu dhex istaajiyey uu yidhi miduun raac kadibna labadooda kii gaalka ahaa uu xaggiisa aaday oo nebigu yihi ilaahu hanuuni kadibna intuu ka soo noqday markuu nebigu duceeyey kadib uu kii muslimka xaggiisa noqday xadiikaas culimada qaarkood waa taxsiinaya ama macnaha waxa waa taxsiinaya macnaha waxay kutusaysaa marka ilmuhu marba hadduu wax kala fahmo oo wax kala garto takyiirkaasaa la marinaya saas macnaa takyiirkaas culimada qaarkood waxay qabaan yani waxa weeyaan waa loo qori tuuraya waa madhab madaahibta ka mid a laakiin madhabka takyiirka ayaa adilo iyo axaadiid cuskan marka isagaasaa la maraya waa ilmaha markuu wax kala garto o wax kala soocaan wey macna ayib waxaana laga fahmaya ilmahaasi inuu ilmo wax kala garta yahay ilmo inuu adeega bilaabay oo ceelka ka soo dhacmiyo soo ilmo wax fahmi ma halkaasaa laga qaadanaya cumar ibn khataab radi allahu canhu ayaa iyo weliba saxaabo kale ayaa qabay in ilmaha la khiyaar gelinayo mar hadduu ilmo wax kala garanayo yahay waana madhabka shaafici iyo axmed calayhim araxma jamiican ina alxadaanata xadaanadii xanaanadii uhbitat waa la sugay min ummi hooyadii baa loo sugay in hiya iyadu lam tasawaj haddayna guursanin daa'ima alaxyaani waqtiyadoo dhan bimacnaa intayna guursanin daa'ima alaxyaan wa iyadoo ma ulxaqi min bacdihaa hooyada gabaasheedna liabin aabba waxaa u sugnaaday maqaamun maqaam baa u sugnaaday maqaamka hooyada soo raacaw qatalaa maqaamkaasoo qatalaa raacay muxuu raacay maqaamal ummi raacay ayb min bacdihi aabbaha gadaashiina waxaa ahaaday alkhaalaatu habaryarihi duuna tawaaninka diblicid la-aan min bacdiha yani habaryaraha gadaashoodna waxaa ahaaday alraximu qaraabadii alqariibatu ee dhawayd hadduu adeer yahay hadduu inadeer yahay hadday eeda tahay wahaakada waxay aada ugu muransan yihiin qaraabadu hadday sinaato qaraabada badiga ah iyo qaraabada labka ah keebaa qaadanaya qaarkood waxay yihin mar walba qaraabada badigaa ilmaha korin buu u baahanya qaraabada badiga baana mar walbaba ilmaha korintiisa iyo ka warhayntiisa ninka kaga roon halkaasay qaarkood maraya adugu waa masalo khilaafka taagan yahay macana ayib min bacdiha araximu alqariibatu ee dhaweyd qatalat way raacday fa wilaayatu larxaami qaraabada wilaayadeediiyo isxigiddeeda iyo xuquuqdeeda inay iyadu isxigtahay fi lqur'aani qur'aanka dhexdiisay ku sugantah waa ayadii ahayd waululaxaami bacduhum wlaa bibacdin fi kitaab illah wayajuusu waxaa bannaan takyiru saqiiri ilmaha yarka ah khiyaargelintiisa idaa goortii wacaa uu waxweeleeyo wax kala gartaa laga wadaa markuu wax kala garto ima liummin hooye inuu doorto aw amase abin aabba inuu doortaa la khiyaar gelinaya bibayaanin maca bayaanin cadaan laba qabo baabun fi nafaqaati nafaqooyinkiibu baab yahay nafaqooyinkii bimacnaa waxaa laga wadaa xaasaska iyo ilmaha nafaqayntooda iyo qaraabada anfiq cala azawjaati xaqan waajiban wamihaaluhuna alibnu walabawaani wbiduuni cilmi zawji ta'hudu ma kafaa bidaliili hindin mac abi sufyaani wcala alaqaaribi anfiqan bikifayatin falaqrabuuna axaqu bilqurbaani anfiq nafaqee buu ku yidhi oo biil cala zawjaati xaasaska korkooda nafaqee xaqan xaal uu xaq yahay waajiban oo waajiba wa mihaaluhunna kuwa mihaalkooda waxaa ah oo la mid ah alibnu ilmihi alibnu wiilkii buu laakiin ilmahoo dhan ba laga wada aad dhashay waalabawaani iyo labadaadii waalid wabiduuni cilmi zawji ninka ogaanshihiisa la-aanteed isagoo ninku uusan ogayn ayay ta'khudu qaadanaysaa haweentii oo xoolihiisa ka qaadanaysaa maa kafaa wax ku filan bidaliili hindin waxaa daliilu ah hindo xadiidkeedii bidaliili xadiidi hindin wey hindo xadiidkeedii mac abi sufyaane abu sufyaanna jirankiisa qisadoodii iyo xadiidkii ku soo arooray baa daliilu ah wa cala alaqaaribi dadka qaraabada korkooda anfiqan nafaqe bikifaayatin maca kifaayatin ku filnaansho wax ku filan falaqrabuuna dadka qaraabada xigaalka ayaa axaqu xaqnimo badan bilqurbaani sadaqada ayagaa ku xaqnimo badan alqurbaan bimacnaa sadaqaadka wa sadaqaadkaad bixinaysa laga wada ayib nafaqada reerka iyo xaaska nafaqadiisu ninkay waajib ku tahay liyunfiq duu sacatin min sacatihi ayib xadiidkii nebiga sal lay slam aayadda qur-aankaana yani wuxuu ilahi subxana wa tacala ku sheegay walahunna milu ladii calayhina bilmacruuf umuumkeedana waa laga qaadan nabigu sal lay waslam xadiidkii jaabir fi saxiix muslim xajat lwadaac khudbadii si dheerayda uu jeeriyey waxyaaluhu ku sheegay waxaa ka mid ah walahunna calaykum risquhunna wa kiswatuhunna bilmacruuf dumarkii waxay leeyihiinoo raggii haddaad tihin korkiina ku leeyihiin inaad masruuftaan ood marashaysaan oo arab bixisaan si wanaaggeeda la yaqaano si la yaqaano wanaagsan saas maana ayib khilaaf kama taagna xaaska diilkeeda iyo marashadeeda iyo masruufkeeda iyo weliba sakankeeda meeshay degi lahayd intaba inay ninka ku leedaho waajib ahaan u saaran tahay khilaaf kuma jiro ayib taasi waa midda waxaa la mid ah oo ninka ku waajiba inuu biilo caruurtiisa iyadana waa waajib waxaa kaloo ku waajibaysa labadii dhashay aabihii hooyadii inuu biro iyadana waajibay ku tahay ayib wax ku filan haddayna haysan iyagana waajibay ku tahay caruurta biilidooda inay waajib tahay xaddee laga qaadanaya yani waxa weeyaan fii suurati lbaqara alla subxana wa tacala waa ku sheegay fii suurati lbaqara wlwaalidaatu yurdicna awlaadahuna xawlayni kaamilayn liman araada an yutima arabaca wcala almawluudi lahu risquhunna wa kiswatuhunna bilmacruuf ka ilmaha loo dhalay waxaa laga dhigayaa in ninka loo dhalay wa cala almawluudi lahu risquhunna wa kiswatuhunna masruufkooda iyo marashadoodaba isagaa laga rabaa ayib hadduu isagu dhinto xataa dadka dhaxal isaga dhaxlayaa yuu fuulayaa ilmaha masruufkooda iyo marashadooda wa cala alwaarifi mil alika waa kadib laga hesha saas man marka caruurta nafaqadoodu ilma aabbuu ku waajibayaa inta uu nool yahay waxaa kaloo laga qaadanaya xadiidka caaisha fi saxiixayn oo xadiidka uu tilmaamayo bidaliili hindin maca abi sufyaan xadiidkaas saddex masal afar masal saddex masalaba uu faa'iidey xaasku inay ninkeeda ku leedahay biil ilmuhuna inuu nin aabbahoo biil ku leeyahay masale saddexaad weeyaanoo yuu ka hadlay oo meesha ku sheegayo hadduu ninku nin gacan adagoo bakayla noqdo oo xaqii uu siin waayo ilmihii iyo xaaskii xaq bay u leeyihiin waxa markaa ku filan isagoo ka warhaynay inay ka qaataan ogaanshihiisiiba haddii laga soo saari waayo ogaansha la-aan waa in xaqa lagaga qaato oo masalada loo yaqaano maxay ahayd masalatu dufri bale masalatu dufri xaqaagii aad lahayd haddii aad qaadan karto isagoo ruuxaad ku lahayd uusan ogeyn aadna si kale uga soo saari kari weyde ma iska qaadan kartaa oo nooc yar xatooyaa buu yarakaanaya magaran bimacnaa nooc yar xatooyaro dhuulashaa ku jirta marka sariqadii iyo tugniyadii buu yaraha shabaha marka masalatu dufri baa la yidhahdaayo xadiidkani asal uyahay xadiidkan inta waa xadiidka marka waxa weeye nabiga u tiri sal lla alay wasalam markaasaa waxay tihi ina abaa sufyaana rajulun misiik rajulun musiikun waa nin gacan adag yani oo bakayl ah oo aan gacantiisa waxba laga sosaari karin fahal calaya xarajun an unfiqa cala ciyaalihi min maalihi bigayri idnihi ma wax dambiga iga soo gaadhaya inaan ciyaalkiisa xoolihiisa wax kaga nafaqeeyoon uga qaado isagoon i iibmin markaasaa nabigu wuxu sal lay slam laa xaraja calayki an tunfiqii calayhim bilmacruuf wax dembiga kaga soo gaadhi maayo inaad xoolihiisa caruurtiisa ka biisho laakiin bilmacruuf si wanaagsan yani waa inaadan fasaad ula jeedin waay waa inay inta baahida ku eg tahay oo inaad yani kabadbadisna uusan meesha ku jirin inaad waxalaynaysa waxfasaadinaysana aadan ula jeedin baahiduna jirto saasaa laga wadaa macnaha riwaayada muslim nabigu wuxuu yidhi sal lay slam waxay tilmaamaysaa inuu nabigu ku yidhi gabadha khudii min maalihi maa yakfiiki wayakfii baniiki xoolihiisa waxaad ka qaadataa wax adigana kugu filan oo ku kaafiya ilmihiisana kaafiya wixii kifaayadiina ka qaata bu ayib marka caruurtii nafaqadoodii waajib inay ku tahay xadiisku waa ku cadi iyada nafaqadeedii inay waajib ku tahayna wuu ku cadi waxoodii hadday ka waayaanna inay hoos ahaan uga qaadan karaanna waa ku cadi siday uga qaadan lahayn majeebkay kala baxayaan toloma si kale looga qaadi karaa jirta allahu aclam taasi asaaliibteeda iyo duruuqdeedu imkaanka iyo kolba say u suroobi karto ayay ku xidhanta laakiin asalkooda in loo ogolaado way maana ayib masalada kaleeto uu ka hadlay waxa weeye aabbaha isagana nafaqadiisa waxaa laga qaadanaya xadiidka fi sunan النasaa'i an ariiqa mxuha can taariq almuxaaribi nabigu sal lay wasalam wuxuu yidhi yad yadu lmucti hiy alculya wabda biman tacuud ruuxa wax bixinaya gacantiisu sarraysaa cidda nafaqadiisa waajibka kugu tahayee diilaysana ku bilo waxbixinta iyo waxsiinta ummuka wa abaaka wa ukhtaka ummaka wa abaaka wa ukhtaka wa akhaaka uma adnaaka adnaaka buu nabi sal lay slam saas way macana yacni hooyada si ku bilow aabbaha ku bilow si kadib walaasha walaalka kadibna adnaaka adnaaka dadku siday kuu xigaan siday kuugu dhow yihiin oy nasab ahaan ama qaraabo ahaan ama raxim ahaan kuugu kala sokeeyaan sidaa wax uu siibu nabigu uri salawatu rabbi wasalaamu calayh saas maana waxay daliil u tahay labada waalid nafaqayntooda inay waajib tahay khilaafna kama joogo culimada dhexdooda saas daraaddeed baa waxay yidhahdeen sakadu kuma baxdo leanna xoolahaaga ayuu wax ku leeyahay waa nabiga hadda soo sheegna xadiidkii ahaa anta wamaaluka liabiika adiga iyo xoolahaagaba aabbahaabaa idin leh marka uma diidi kares waa waajib hadduusan waxba lahayn oo uu faqiir yahay ilmihiisuna wax leeyahay xoolaha ilmihiisa ayuu wax ku leeyahay inta baahidiisa dabooli karto wax ku leeyahy isagoona ogeysiinid waxta ka qaadan kara laakiin hadduu xoolo leeyahay oo uu ka maarmo o ka kaaftoomo ilmaha xoolihiisa uu qaadanayo markaasi wax weeyaan waa inuu isaga u maro ila markaa baahi ma jirto aabbihii haddii sidaa la yidhi hooyaduna ka xaq weyntahay saddex goor soo kama fiican jirta marka saas maana ayib marka aabbaha hooyada halkaa weeye qaraabadana xadiiska isagana sheegaya macnaha waxa weeye wa ukhtaka wa akhaaka uma adnaaka adnaaka qaraabada macnaha waxa weeye khaasatan hadduu mucsir yahay oo faqiir yahay waxba haysanin sida walaasha iyo walaalka iyo habaryarta iyo eedada iyo adeerka ila akhiri ayib uma adnaaka adnaaka soo galaysa saas daraaddeed baa qur-aanka ilahi subxana wa tacala uu ku tilmaamay waaati da lqurbaa xaqahu walmiskiin dadka dhawaanshaha u saaxiibkeed ku xiga xaqooda sii waa xaq ilaahay u qoray oo u gooyo xoolahaan ku jiro maya adig laakiin ilahay baa ugoyay subxana watacala waa ka xadiidka rasuulka sal lay slam sidoo kale uu ku yimi yani laa yadkhulu jannata qaatic raxim ruuxa qaraaba goyskaa janno ma galo ilahay halkaasna gars raximka iyo qaraabadu marka siraadka la gudbayo ayay isdhinac taagi doonta markaasaa waxay odhanaysaa allah subxaana wa tacaala ballan wuxuu ku siinayaa ciddii ku goysay in aan gooyoon cadaabo ciddii ku xidhiidhisayna inaan janno geeyo leanna raximka galoo ilaahay subxaana wa tacaala magaca raxim raxim magiciisuba uga jeexayba sifatu raxma ismu raxmaan waraxiim soo ilahay ma leh magiciisuba uga jeexayba marka ma aha iska naafilo ma aha wax iska uun maaragtay iska sunno ahoo haddii ay wax kaa soo hadhaana aad ku daadaadin ood ku balbalqini haddii kaleetana aad iska dayin karta maaha qaraabada macnaha waxa wey xaqoodu waa xaqi laasimoa haddii aad bixin weydana sida aabbihii hooye iyo caruurtaada iyo xaaskaaga lagugu soo istaajinayo dayaca aad dayacday qaraabadaada dayaceedana waa lagu soo istaajinaya sidaas lamanba ilahi subxana wa tacaala lagala xisaabtamaya macna ayib anfiq nafaqeed wey qiyaasta la siinayo ee dadkaasi nafaqadooda ay kugu waajibaysa aad siinaysaay waa qadru kifaaya iyo adiga tabartaada haddaad kari karta inta wishii ku filanoo baahidooda daruuriga asaasigaa dabooli kartaad bicinaysa haddaadan kari karayninna kolba qiyaasta aad kari karto liyunfiq duu sacatin min sacatihi waman qudira calayhi risquhu falyunfiq mima aataahu allah laa yukallifu llahu nafsan ila ma aataaha ilahi subxana watacala iguma kalifay ruux walba tabartiisa iyo wax uu haysto bay ku jiraan go-aantahay mana saas w anfiq nafaqe cala zawjaati xaasaska nafaqee xaqan xalu xaq yahay nafaqayntaasi waajiban oo waajib ah wa mihaaluhuna xaasaska mihaalkoodu wax weeye oo la mid a alibnu ilmihi caruurtii wiiliga ruxdoohan walabawaani iyo labadii waalid wabiduuni cilmi zawji wata'khudu way qaadani xaskii maa kafaa wax ku filan bay qaadan biduuni cilmi zawji ninkeeda ogaanshihiisa la-aantiisa ogaanshahaa la-aantii bay ku qaadanaysa isagoo ogaanshihiisii iyo idankiisii aan lahaynin bay xaqeeda qaadan kartaa waa goormo laakiin waa markuu yahay mid gacan adag oo xaqii bixinla hadduuba isagii la diyaarsan yahay oo biilkii dhiibaayo oo uusan bakayl ahayn haddee markaa loo gacan dhaafi maayo xadiidka laftiisa laga fahmaya gabadhu maxay ku dacwootay ina abaa sufyaana rajulun miskiikun bay tiri waa nin gacan adag xaaladaasoo kale u bannaantay haweentu inay ninka markaasi u gacan dhaafto oo wax iyadii ilmaha ku filan ka qaadato ama hadduu isagiiba bixinayo marka looga gacan dhaafi karay saasmaan asalku waa macnaa waxa weeyaan yani ogaanshihiisi idankiisa ma ictimaadow bidaliili hindin bidaliili xadiisi hindin xadiiskii hindo daliilkeeda sababtii maca abi sufyaan abu sufyaan lala qaba hindayi abu sufyaan la jirankeed xadiidkoodii iyo qisadoodii wey daliilku wa cala alaqaaribi dadka qaraabadaa korkooda waxa wa cala alaqaaribi de dadka qaraabadaa korkooda anfiqa nafaqe wa anfiqa nafaqe cala alaqaaribi qaraabada korkeeda nafaqe bikifaayatin ku nafaqe wax ku filan wax yani baahidooda asaasiga dabooli kara oo cuntada iyo cabitaanka iyo aradaxa iyo hoyga iyo yani waxa wey waa waa yani daruuriyaadka falaqrabuuna kuwa qaraabada ah ee kuu dhowaanshaha badan ee xigaalkaaga ayaa axaqu xaqnimo badan bilqurbaani sadaqada la bixinayo iyagaa ugu xaqnimo badan intaad ruux shigaal la aadi lahayd ayagaa u xaqnimo leh maxaa yeele nabigu wuxu uri sal lay slam ruuxa qariibka kuu dhow wixii lagu sadaqaysto sadaqatun wasiilatun wa waa qaraabo xidhiidhin iyo sadaqo ajirkii sadaqana waad ka heli ajir ka siyaadsan oo qaraabo xidhiidhis ajirkiiana waad ka helaysa baynamaa ruuxa dhalasho ahaan kaafur sadaqadaad siiso ay uun sadaqo tahay ee silat lqaraaba aan ajirkeedii laga helaynin hada billahi tawfiq wsal allahu wasalam cala nabiyina muxamedin wala ali sabi wslam